wasaaradda cadaalada jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka furtay shirweynaha helitaanka cadaalada ee dhibanayaasha tacadiyada jinsiga loo geysto kulankan looga hadlayay helitaanka cadaalada ee dhibanayaasha tacadiga jinsiga ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland laamaha amniga ee magaalada kismaayo xildhibaano iyo ururada bulshada rayidka ee magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda cadaalada jubbaland cabduuli xuseen ayaa sheegay in ay muhiim tahay in lagu dhaqmo sharciga dalku yaala taasoo meesha ka saaraysa tacadiga jinsiga waxaana uu bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan booliiska waxaa weeye inaan xal u helno tacadiga oo cadaalad u helno tacadiga ama jinsiga ku yimaada jubbaland waa arrin fiican arrintaasu waa kulamada la isugu yimaado oo laga hadlo oo laga doodo kulamada ugu fiican in dadku sharciga ku dhaqmaan haddii sharciga lagu dhaqmo waxaa meesha ka baxaya sharci daradii iyo tacadigii iyo dhibkii baa ka baxaya waxaa muhiima ama muhiima inaan u odhannahay oo dadku guddigood qeyb kastaba ay wax ka joogaan dadkii ay khusaysay saddexdii hay-adood oo dowladda hay-addii fulinta waa fadhidaa hay-addii garsoorka ama mataqaanaa way fadhidaa hay-addii baarlamaanka waa fadhidaa dowladooda saddexda hay-adood bay soo gudagelayaan waxaan kala laamo ka baxa weeye waxaa kaloo fadhiya dowlad kale oo naga agdhisan oo aan wada shaqayn leenahay waxa weye odayaasha dhaqanka wey odayaasha dhaqanku dowladda way wada shaqeeyaan waa laan ka mida oo aan la inkiri karin barnaamijkaana ayaga ayuu sal u ahaan jiray weligood haddana annagu waxaan rajaynaynaa inaan u dowladeyno wixii dowlad ahaan jirta aan u qabanno oo u casriyeyno yaan rabnaa ma ahan inaan awooddoodii qaadanay waan amniga iyo cadaaladda iyo maxkamadaha iyo giddigood waxay u shaqaynayaan shaqadiina aada hayn jirteen weeye waa idinla qabanaynaa marka waxaa weeye waxaa muhiima inaad la shaqaysaan si aan tacadiga u yarayno inaad la shaqaysaan dowladda waa loo baahan yahay waxaa jira dowladdu waxay samaysay tacadiga ciddii qaban lahayd hay-adihii amnigay samaysay taliyihii buliisku hadda horta ballinqaadka waata hortiina ka samaynayay
wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowlad goboleedka jubbaland iyo laamaha amniga jubbaland ayaa wada dadaalo cadaalad loogu raadinayo dhibanayaasha tacadiyada jinsiga ah la kulma waxaana ay bulshada jubbaland ka codsadeen in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga